bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin salى اllahu wslm clى nabiyina mxamedi wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alxarbiyu xarbiga idaa dakhala daara alislaami bigayri amaan alxarbiyu xarbiga idaa dakhala haddii uu soo galo daara alislaami daarulislaamkii haddii uu soo galo bikayri amaanin ammaan la-aan isagoo aan wax ammaana la siinin oo yacnii heshiis la-aan xarbi buu ahaa waa iska soo galay waxaa lagu arkay daarulislaam dhexdeeda kayfa yakuunu amruhu arrinkiisu sidee buu ahaanayaa ay hal yajuusu qatluhu dilkiisu ma bannaan yahay taasuu rabaa marka inuu halkan uga hadlo ayb gaalada marka sida ka muuqata tarjamada waxay u qaybsamaan xarbi iyo mucaahid iyo musta'man xarbigu marka isaga waxaa weye iyo dimi xarbiga waxaa weeyaan qofka dagaalka markaas kuwa muslimiinta kula jiro oo iyaga iyo muslimiintu dagaal u ka dhexeeyo ayb dimigana waa kan muslimiinta xukunkooda ku hoos nool mucaahidkana waa kan cahdiga ku jiro isaga muslimiinta heshiisaa ka dhexeeya ayb musta'mankana waa midka yacnii ammaan la siiyey oo qof muslimiinta ka mida ama jiha muslimiinta ka mida ay ammaan iyo magangelyo ay siisay ayb isku axkaamna ma aha intaasoo dhan xarbigaa ugu daran marka ugu fog ayb xarbiga gaal ka fog waxaa ka jira murtadka sharciga marka la fiiriy marka ninkaa xarbiga gaalka haddii uu soo galo idaa dakhala daara alislaam bikayri amaanin ammaan la-aan ma bannaan yahay dilkiisu qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa abulcumays abulcumays waxaa layidhaha magaciisa cutbatu bnu cabdillaahi almascuudiy cutbat bnu cabdillaahi almascuudiyu alkuufiyu hiqat akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita can iyaas bni salamata bni alakwac wa huwa hiqat akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita sitadaba waa u wariyaan can abiihi oo salamata bnu lakwac ah abuu muslim qaala waxa uu yidhi ata nabiya sala allahu alayh waali wasalam nebiga waxaa u yimid caynun jaasuus min almushrikiina mushrikiinta xaggooda ka socdo wa huwa walxaal huwa isaguna fii safarin uu yahay fa jalasa cinda asxaabihi nebiga asxaabtiisa agtooda ayuu fadhiistay ninkii yataxadau isagoo markaa sheekaysanayo la sheekaysanayo uma infatala waa gadoomay markiiba waa dusay ayb siduu u sheekaysanayo ninkii waa waa gadoomay faqaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi utlubuuhu raadiya waqtuluuhu dila faqataltuhu waan dilay buu yidhi salamatu bnu lakwac fanafalahu salabahu fanafalahu salama wuxuu siiyey nebigu wuxuu salamo siiyey salabahu salabkiisii buu siiyey weliba wuxuu yidhi man qatalahu yaa dilay buu yidhi nebiga sal l salam markaasa waxaa la yidhi ibnulakwac ayaa dilay markaasuu yidhi lahu salabuhu ajmac salabkiisoo dhan asaa iskale salab marka waxaa la yidhaha qalabka uu ninku markaas ku raran yahay oo dharkii dharka uu wato iyo cambuurbereedka uu wato iyo waranka uu wato iyo faraska markaa uu ku socdo iyo waxaasoo dhan waxaa qaadanayo ninka dilay isaga man qatalahu ibnulakwac lahu salabuhu ajmac xadiidka marka masaai marka xadiidku marka wuxuu tusayaa ninka xarbiga ah ammaan la-aan hadduu soo galo in la dili karo yaa laga qaadanaya imaam maalik isaga wuxuu leeyahay yatakhayaru fiihi limaam imaamkaa khiyaar leh hadduu doono waa dili karaa hadduu doonaa iska tagu u dhahaya wa xukmuhu xukmu ahlilxarbi dadka ahlu xarbigee dagaalamo marka la qabto imaamkaa xaq u lahaa soo maha khiyaar uu lahaa inuu ama wax ka qaato fidyo ama mani uu ku sameeyo ama istirqaaq ku sameeyo ama inuu dilo sidii oo kale waayuu leeyahay kale owsaaci iyo imaamu shaaficina waxay yidhaahdeen in iddacaa annahu rasuulun qubila minhu imaamu shaafici wuxuu leeyay owsaaci haddii uu yidhaah war aniga ergey erge lasoo diraan ah ergey fariinaan wadaa haddii uu dhaho waa laga aqbalayaa macnaheedu waxay tahay lama dilaayo lanna maxaa yeele xadiidkii nebiga wuxuu ahaa lowlaa ana arusula laa tuqtalu la qataltu ninkii musaylamo uu soo diray markuu u yimid ee uu yidhi maxaa tahay adiga ninkaa musaylama muxuu yahay waxaas waxaasuu sheeganaya adiga maxaad aaminsan tahay rasuul inuu yahaan aaminsanaya markaasuu yidhi lowlaa ana rusula laa tuqtal la qataltu dadka ergada oo lasoo dira haddii aanan la dileen oo caadadii hore u jirtayna lama dili jirin nebiguna waa qariray taas haddii aynan jirteen ma yeeleen buu yidhi oo ku dili lahaa waadan buu cabdullaahi bin mascuud oo kuufo joogo baytulmaalka mas-uulkaa buu soo galay ninkii isagoo wixii weli rumaysan waa dilay marka ibnu mascuudaa dilay warkii hore rasuulnimaad ku fakatay yidhi hadda cidaa rasuul u tahay mal meeshaas marka waxaa ku jiro xukunka marka meeshaa ku jira imaamu shaafici awsaaci iyagu waxay leeyihin hadduu rasuulnimo ou yidhaah ani waxaan ah ergey waa laga aqbalaa waqaala abuu xaniifata wa axmed imaam abuu xaniifa iyo imaam axmedna waxay dhaheen laa yuqbalu dalika minhu laga yeeli maayo wa huwa fay-un lilmuslimiin muslimiinta u fay u yahay yani warkiisa lama rumaysan kara wa iyagu saasay leeyihin adu marka madaahibtaasaa ku jirto saddexdaas qowl camal yaa ku jirto imaam maalig oo dhahayo markiiba khiyaar uu leeyahay imaamku iyo ahlucilmiga qaar dhahayo waa dilayaa iyo kuwa hadduu rasuulnimo ergaan ahay hadduu dhaho ma la dilaayo hadduusan dhihin laakiin waa la dilaya ayb madaahibtaasaa marka ku jirjirto waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa jaasuuska gaalka ah in la dili karo kan yacni jaasuuska haddii uu gaal yahay yacni bilitifaaq waa la dili karaa haddii uu muslim yahayna waa soo sheegnay khilaafkii ku jira ayb kan gaalka isaga marka waxaa weeyaan waa bilitifaaq dilkiisu ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa salabka qofka yacni gaalka xarbiga ninka marka la dilo ninkii dilo ayaa u xaq leh salabkiisa qalabka iyo waxa uu markaas wato ayb haddii marka yacni markhaati laakiin inuu u keensado way xadiid sida uu tilmaamayo salabka marka waxaa laga bixinayaa haniimada arbacatu akhmaaska khumuska maa laga bixinayaa xaggee laga bixinayaa aslulghaniima in laga bixinayaaba muuqata meelaha hanaaimta ayaan ugu tegeyna baabun ay hada kani baabun baab weyaan yuqaatalu waa la dagaalamayaa can ahli dimmati ahlu dimmada xaggooda ayaa laga dagaalamayaa walaa yustaraquuna la addoonsan maayo iyaga dadka ahlu dimmada ama la addoonsanayo maadaama ay jizye bixiyaan oo heshiis ay ku jiraan xukunka muslimiinta uu ku socdo korkooda lama addoonsan karo yuqaatalu can ahli dimmana wuxuu ka wadaa iyaga haddii lasoo weeraro oo qolo kale ay ku xadgudbayso waa la difaaca oo dowladda marka muslimiinta ay ku hoos nool yihiin waxay ku leeyihiin difaac inay difaacdo ilaa dadkan dad muslimkii xukunkiisii ku hoos nool waaye qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa abuu cawaana wahuwa alwadaaxu bnu cabdillaahi alyashkuri can xusayn can camri bni maymuun can cumara radia allaahu canhu qaal wa uusiihi waan dardaarmayaa buu yidhi bidimmati illaahi ilaahay ballantiisa wadimati rasuulihi sal slam rasuulka ballantiisa an yuwafaa lahum in loo oofiyo nimanka ahlu dimmada ah bicahdihim ballankooda in loo oofiyo wa an yuqaatala in la dagaalamo min waraa'ihim gadaashooda yacnii ay canhum ahlu xarbiga iyo waxa kale la midkaa laga difaaca iyaga xaggooda walaa yukallafuu wa anlaa yukallafuu inaan la kallifin ilaa daaqatahum tabartooda maahane wax kale inaan lagu kallifin marka ilaa daaqatahumna waxaa laga wadaa jizyada jizyada iyaga lagu qadaraayo waa in loo fiiriyo dakhligooda waxa iyagu dakhligoodu uu leegyahay iyo waxay shaqayn karaan iyo in lagula heshiiyo oo ninkii oo dakhligiisu iska yaryahay haddii wax badan keen la dhaho dhal meesha ka dhali lahayd aday kuu taallaa saas sharcigu cadaaladiisu ma keenaysa isaga waa la qiyaasaya qolo walba marka qoladiida wax haysato oo yacni xoola haysato oo xirfad badan iyo iyagu qadarkoodao kale jizyada loogu qiyaasa dadkii iska yacni garbrarato oo wax badan aan hayninna qadarkoodaa loogu qiyaasaya ayb walaa yukallafu ilaa daaqatahum sidaas w xaqay leeyihiin iyagu markaaayb marka haddii cahdigaasba la siiyey walaa yukallafu ilaa daaqatahum la leeyahay inaan la addoonsan karin meeshaasay ka soo baxeen ayb baabu jawaa-isi lwafdi wafdigii abaalmarinadooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay yacnii wufuudda hadiyaad in la siiyo la abaalmariyo ayb baabkaasuu baabeeyey marka waxba ma uunan u samaynin xadiida umaunan keenin laakiin xadiidka jawaa-isulwafdi baabka soo socday ku dhex jirtaaba xadiidkiisa baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan hal yustashfacu ma loo ergeynayaa ilaa ahlilaa ahli dimmati dadka ahlu dimmada ah in loo shafaaco loo ergeeyo wa mucaamalatihim iyo mucaamaladooda wa baabu ayb ayb wa mucaamalatihim wa baabu bayaani xukmi mucaamalatihim saasoo kale ka dhigantahay ayb qaala xadaanaa qabiisatu wa huwa qabiisatu bnu cuqba qaala xadaanaa bnu cuyayna sida badan marka qabiisa badanaa sufyaan thawri oo ka wariya halkan meelaa la sheegay ibnu cuyayna ayb xadiidkanna waa xadiid ibnu cuyayna nusakha badana oo bukhaarigana riwaayadka badanaana waxay dhigayaan qabiisa ayay dhigayaan bacdi nusakna waxay sheegeen aimada qaar abu caliin iljayaani iyo rag kale waxay ahayd bay dhaheen nusakh waxay sheegeen qutayba inuu yahay ayb qutayba marka isaga riwaayatuhu can ibni cuyayna waa mashhuur xadiidkan laftirkiisana wuu imaan doonaa isagoo min riwaayati qutayba can ibni cuyayna ah ayb laakiin hadda riwaayaadka badankood waa dhici kartaa qabiisa inuu halkan xadiid ibnu cuyayna ka warinayo qaala xadaanaa bnu cuyayna badanaa laakiin hadduu yidhaha sufyaan bis xadaanaa qabiisatu qaala xadaanaa sufyaan hadduu dhihi lahaa sufyaan thawri oo noqon lahaa biobasaa u ilaaqo can sulaymaan alaxwal sulaymaan bnu abi muslim almaki alaxwal khaalu bni abi najiix ibni abi najiix abtigiis iqatun iqatun qaalahu axmed imaam axmed baa saa yidhi akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radia allahu canhuma anahu qaal ywm lkhamiisi maalintii khamiista wamaa yowmu lkhamiis maalinta khamiista maxay ahayd yacnii alla wey maalin daran ahaa waa macnaa uma bakaa waa ooyey xataa khadaba damcuhu ilaa yacni ilintiisu ay qoysay alxasbaa quruurxii dhulka yaallay faqaala waxa uu yidhi ishtada birasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam wajacuhu nebiga xanuunkiisii baa ku darnaaday yowma alkhamiisi maalin khamiis faqaala waxa uu yidhi iituunii bikitaabin warqad ii keena aktub lakum kitaaban aan kitaab idiin qoree lan tadiluu aydnan dhumaynin bacdahu kitaabkaa gadaashii abaddan weligiin fatanaasacuu way doodeen marka waxay ku doodeen waa maxayna qaar baa waxay yidhi war rasuulka xanuunkii baa ka tanbatay ee ka daaya waxba yaan la dhibin xanuunkii baa ka batay ayb sidaasay ku doodeen iyo maya nebigu ha loo dhiibo ibnu cabaas markii dambe wuxuu dhihi jiray fitankii markay dhaceenoo waqtigii dagaaladii iyo ay jiri jireenbu wuxuu dhihi jiray ina arasiyata kula rasiyati musiibada musiibo dhammaanteed waxay ahayd maa xaala bayna rasuuli illahi sal ll ly slam wa bayna kitaabihi shiicada marka xadiidkan si qaldanay uga faa'iideystaan waxay yidhaahdaan riwaayada kitaabuulcilmina waa kusoo marnay imaamu lbukhaari uu wariyey cumar baa wuxuu yidhi yacni rasuulku xanuunkiia ka batay iyo yacnii sidaabahaas dhacay oo kitaabkii markaa nebigu markuu iyagoo doodaya arkayna wuxuu yidhi agtayda dood laa'iq uma ahani iska daayo shiicadii marka meesha waxay yidhaahdeen warqadan uu qori rabay yaa waxay ahayd warqad wasaayadii cali uu ku qori rabay wuxuu ku qori rabay yaa yaqaano marka waa qeyb soo mahaumuur qeybiya midda labaad haddii kitaab la rabo nebigu markaas laftirkeedaba wuxuu yidhi caaisha wuxuu ku yidhi walaalkaa cabdiraxmaan iigu yeer kitaabaan qorayaay ya-ba allaahu waalmuslimuuna ilaa abaa bakrin xadiid saxiixoo sidaasaa soo arooray ayb ta kale waxaa weeyaan hadday arrinku tahay sida ay iyagu sheegayaan iyagu markaa masalatulimaama arkaanuliimaankooday ugu jirtaa oo iyagu markaa arkaantooda iyo usuusha shiicada marka laga hadlaayo imaamada kooway u tahay bal waxay yidhahdaan imaamkiisa ninka aan aqoonin muslin maba ahanay dhahayaan imaamadii waxay ka dhigeen arkaanuliimaan an tu'mina billaahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rasuulihi waxaasay ka dhigeen mas'ale marka iyaga fii nadarihim sidaas u weyn oo ay leeyihiin aslul usuul waayo nebigu cumar warkiisoo u dhaafi lahaa oo rasuulku waxaa layidhi yaa ayuha rasuulu balliq maa unsila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatah marka nebigu qof maba u diideenba hay shaygaani haddii uu yahay shay waajib sidaas heerkaas gaarsiisan ayb marka yacni waxay ahayd nebigu waxyaabahan marka uu qori rabay ama yacni markuu arkay inay dood iyo marka meeshii ay noqotay wuu iska dhaafay shay aan waajib ahayn gaarsiintiisu ama tabliiqiisu uusan waajib ahayn inay tahay baa ka muuqato wailaa nebiga shay tabliiqiisu waajib yahay ma uunan diidin ma dhaafeen qof allaale qofka u doonaba ha ahaado meeshaasna waa kusoo faahfaahinay ibnu xajar laftirkiisa waxbuu ka ishaaray ibnu taymiyana minhaaju sunnaha ayuu ku ishaaray walaa yenbaqii ma habboona cinda nebiyi nebi agtiisa tanaasucun wax dooda ma habboona inay ka dhacdo faqaaluu waxay yidhaahdeen hajara rasuulu llahi sal l salam nebigii waa hijrooday yacnii adduunyadii waa ka tegey calaamaadkii marka waxaa lagu arkay de marka inuu sii dhimanayay iyo markay arkeen rasuulkii adduunyada waa ka hijrooday qaala waxa uu yidhi dacuunii iga taga faaladii ana fiihi waxa aan ku suganahay aniga ayaa khayrun ka khayr badan mimaa tadcuunii ilayhi waxaad iigu yeeraysaan yacnii adduunyada inaan baaqi ku ahada idinku ila rabtaan waxa aan aniga hadda ku jiraa iiga khayr badan aakhiradii iyo yacnii wixii ilaahay dooransiiyey iyo natiijadii fiicnaydoo nebigu ilaahay uu siinay sal wa awsaa cinda mowtihi bialaain nebiga geeridiisa agtiisa wuxuu dardaarmay saddex shay akhriju lmushrikiina mushrikiinta ka bixiya min jasiirati alcarab mushrikiinta jasiirati alcarab ka bixiya ayuu dardaarmay jasiirat alcarab marka waxaa la yidhaahdaa dhulkan marka xijaaz iyo yaman iyo dhulkaan hadda yani khaliij alcarabi la yiraa iyo jaziira alcarabiya dhulkaas dhulkaan hadda khaliijka la yiraa iyo yaman wey jasiirat alcarab marka dhul aada u weyn ka bixiya marka yani nebigu sal ll ly slam sidaasuu tilmaamay mar riwaayaadka qaarna akhriju lyahuuda can jasiirati alcarab iyo riwaayad wanasaara iyo nasaarada iyo waxyaabaha ku darayso way jiraan dhulalkana sideeda marka laga hadlayo dhowr noocay u qaybsamaan dhul waa xaram dhul waa xaram xaramka iyagu looma ogola inay galaan ama ha ku galaan yani macno kasta looma ogolo inay ku galaan oo ilaahay wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim haada dhulna waxaa weeyaan waa xijaaz jasiirat alcarab qeyb ka mida waa xijaaz xijaaz marka dhulkaa xijaaz waa makiy madiine iyo agagaaraheeda waa dhulkaas weyn isagoo jasiirat alcarab looma ogola inay yani degaan looma ogola inay muqiimiin ku noqdaan ma loo ogola xadiidkan sida laga qaadanayo yani iyo axaadiid kaleba say tilmaamayaan wixii marka saddex maalmood ku siman iyo inay joogaan waa la ogolyahay cumar markii iyagu tijaare iyo ay wax u yimaadaan saddex maalmooduu u qaba jiray wixii saddex maalmood ka badan ninku meesha waa degay saasay noqonayn ayb iyadana marka lama ogola oo laba diin inay meeshaas wada joogto waa ma la ogola ayb qaybka saddexaadee dhulka ka mida waa jasiirat alcarab jasiirat alcarab marka waxaa laleeyahy wixii aan ahayn xijaaz iyagu marka inay degaan ma loo diidayo xagga bannaanaanshaha oo bannaanta inay degaan bidaliili waxaa kugu daliila yaman waa deganaayeen wax ka bixiyeyna male saxaabadiina kama aynan saarin ila alaanana yahuuddu sidii yaman u degan tahay ayb yahuuddu ilaa hadda yaman waa degan tahay sanca waa degan yihi maca daalika muslimiintii hore iyo saxaabadii taabiciintii atbaacu taabiciin lagama bixinin mar waxaa muuqanaysa akhriju lmushrikiina min jasiirati alcarab xijaaz in loo jiriyo macnahaasaa muuqanaya dhulalka marka wixii ka soo haray jasiirat alcarab waana degi karaan waana ku noolaa karaan waana imaan karaan qaybahaasa dhulalka marka loo qaybiya imaamu lbaqawi tafsiirkiisa meelaha yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun iyo aayaddaa tafsiirkeeda inuu aada dholalka ugu qaybqaybinayo saasaan fila marka meelahaas inuu ku sheegi jiray ayb akhriju lyahuuda akhriju lmushrikiina mushrikiinta ka bixiya min jasiirati alcarab wa ajiizu lwafda waxa lala hadlaayana dabcan waxaa weeye ninka awoodda haysto ee hadda shaksi kama bixi kara isaga shacab iska a fawdo iyo dhib iyo waxaas maahane wax kale ma laga faa'iiday laakiin dadka madaxda ee iyagu mas-uuliyaddaas hayo ilaahay kula xisaabtamayo iyagaa laga rabaa inay warkaan nebiga ay fuliyaan wa ajiizu lwafda wafdiga ogolaada ay wafdiga u ijaaz yani jawaa-is iyo hadiyooyin siiya binaxwi maa kuntu ujiizuhum wixii aniga aan siin jiray oo abaalmarin aan u siin jiray oo kale maxalushaahidka marka meeshaa oo nebigu markay wafdi u yimaadaanoo wafdigii la xaajoodo markay baxayaan hadiyad ayuu sii jiray iyaga hadiyadoodana waa ka aqbali jiray wanasiitu haaliata midii saddexaad waan hilmaamay buu yidhi qaala yacquub bnu muxamed sa'altu lmugiirata bna cabdiraxmaan can jaziirati alcarab ayaan su-aalay faqaala makatu walmadiinatu walyamaamatu walyaman ayuu yidhi yamaamadu waa dhulkan najdi wa qaala yacquubu walcarju walu tihaama meesha carji la yidhaahna tihaamo awalkeeda wa amaa wa mucaamalatihim iyo iyaga xaggee laga qaadanaya marka de mucaamaladooda waxaa laga qaadanayaa marka wa ajiizu lwafda binaxwi maa kuntu ujiizuhum taas mucaamalo waay sooma baabu tajamuli lilwufuudi wufuudda in laysku qurxiyo xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay oo ninka imaamka markuu wufuud iyo qaabilaya inuu isqurxiyo qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana alleyth can cuqaylin wahuwa cuqayl bnu khalid alayliy can ibni shihaabi can salim bni cabdillaahi ana bna cumara radia allahu canhuma qaal wajada cumaru cumar wuxuu helay xullata istabraqin xariir laba maroo isku joogo xariir ah xariirta teeda adaga istabraqan tubaacu taasoo la iibinayo fi suuqi lagu gadaayo fa ataa biha rasuula allahi sal l slam nebigu ula yimid faqaala waxau yidhi yaa rasuula allah ibtac haadihi alxullata dharkan maradan labadan maro isku joogga ah gado fatajamal biha lilciidi waalwafdi ciidda iyo wafdiga iskugu qurxi wafdiga iyo ciidda maxalushaahidka marka meeshaas faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi innamaa haadihi tani libaasu man qof dharkiisu waayo laa khalaaqa lahu wax nasiiba aan lahayn yani xariirtuu ka wadaa nebiga xariir ahaantuu marka u diiday laakiin isqurxinta ma diidin ogow oo ma uusan dhihin wufuudda layskuma qurxiyo iyo ma dhihin waa u qiray taas nebiga sal l slam laakiin xariirta ayuu si gaara u diidayaa oo ragga iyaga uma bannaano xariir ayb ow amase waxa uu yidhi innamaa yalbasu haadihi midaani waxaa labisto man laa khalaaqa lahu qofaan nasiib lahayn aakhira ku lahayn falabita maa shaa allahu wuu nagaaday intii ilaahay doonay uma arsala ilayhi nabiyu sal slam nebiga uma arsala ilayhi nabiyu sal l slam nebiga ayaa wuxuu usoo cidiray ugu soo cidiray usoo dhiibay bijubbati diibaajin xariir jubbadeed fa aqbala biha cumaru cumar waa aqbalay wuu qaatay xataa ataa fa aqbala biha cumaru cumar wuu soo qaatay wuu kusoo qaabilayo wuu soo qaatay waa aqbalay faqabilay noqon faaqbala biha cumaru wuu ku soo jeestay cumar xataa ataa biha rasuula allahi sal l salam ilaa uu rasuulkii ula yimaado isagoo wato qultu waxaan idhi buu yidhi innamaa haadihi libaasu man laa khalaaqa lahu faqaala waxau yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayu qulta waxaa tidhi innamaa haadihi tani libaasu man laa khalaaqa lahu weeyaan ow amase innamaa yalbasu haadihi man laa khalaaqa lahu uma arsalta ilaya bihaadihi haddana anaad ii soo dhiibtay faqaala waxau yidhi tabiicuhaa gado oo suuqa geeyo gad ow amase tusiibu bihaa bacda xaajatika ama danahaaga qaar ka mida ku qabso oo ku hel yani marka maradan xariirtaa in la gado waa bannaan tahay leanna naago iyo wax lamida iska xihan karaan ayb marka aniga kuuma siinin inaad ku labisatee suuqa inaad geysood gado yaan kuu siiyen maxalushaahidka marka nebigu waa inuusan ku inkirin markuu yidhi wufuudda isugugu qurxi marka ninka muslimiinta mas-uulka ka ah wufuud markay qaabilayo inuu isqurxiyo dee nebiguna wufuud badan buu qaabili jiray markii sulxulxudaybiya la dhigay kabacdi wufuud aad u tiro badan baa nebiga u imaan jirtay sala allahu calayh waali wasalam bacda fatxi maka iyo aaday u badnaayeen wufuudda rasuulka usoo wafdisay marka wufuudda nebigu waa la macaamili jireen dacwadiibuu u bandhigi jiray wixii markaa yacnii ka maqan oo aynan garanaynin buu u sheegi jiray wahaakada kuwii aan markaa inay soo islaamaan aan rabin jizye iyo waxyaabahaasuu kula heshiin jiray rasuulka sal l salam markii uu xooga yeeshay marka yacnii qofku yacnii mujtamaca muslimiinta iyo gaalada yani xiriirada dhex mari karo kuwo bannaanna waa jiraan kuwo aan bannaanaynna waa jiraan waa in marka fiqiga iyo yani axkaamta sharciga lagu kala sooco ayb mutlaqan iyo bataatan wax wada yacni hadal ah ama wax mucaamilaa ma yeelo karaan gaal iyo muslim sharciga ilaahay ma dhihin mutlaqan waayo waa iska furan tahay wax allaale wixii doonaa lagula doono ayaa lagula heshiin karaana lama dhihin wixii marka waxay u khuduucayaan sharciga isaga in la barto waa oo isaga laga fiiriyo lagana ogaado laakiin haddii xamaas iyo markaas un lagu galo dhibaatay leedahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa sideebaa yucradu lislaamu islaamka loogu bandhigaa cala sabiyi cunuga yarka ah ilmaha yaryar islaamka see loogu bandhigayaa ee qaangaarka kusoo dhowdhow qaala xadaanaa cabdulaahi bnu muxamed wahuwa almusnadiyu aljucfiyu qaala xadaanaa hishaamu qaala akhbaranaa macmarun can izuhriyi qaala akhbaranii salim bnu cabdillaahi can ibni cumara radia allahu canhuma anahu akhbarahu ana cumaran alaqa cumar waa tegey fii rahtin maca rahtin jamaaco macood isagoo ah min asxaabi nabiyi sala allahu calayh waali wasalama asxaabta rasuulka ka mida maca nabiyi nebiga maciisowna la baxay sal l salam ayuu la tegey qibala bni sayaad ninkaa ibnu sayaad xaggiisa xataa wajadahu ilaa uu arkay yalcabu maca alghilmaan isagoo ilmaha yaryar la ciyaarayo cinda udumi bani maqaala qoladaa reer bani maqaala meesha ay deganaayeen taaggoodii dalcadoodii waqad qaaraba yowma-idin maalinkaa wuxuu ku dhowaaday ibnu sayaadin ibnu sayaad yaxtalimu inuu qaan gaaro falam yashcur bishayin waxba ma dareemin xataa daraba nabiyu sal l slam dahrahu ilaa nebiga dhabarkiisa uu dhuftay biyadihi gacantiisa uu ku dhuftay uma qaala nabiyu sal l slam nebigu waxa uu yidhi atashhadu annii rasuulullah dhabarku intuu saa gacanta uga dhuftay buu yidhi ma qiraysaa rasuul alla inaan ahay ayb fanadara ilayhi ibnu sayaad ibnu sayaad waa eegay faqaala waxa uu yidhi ashhadu annaka rasuulu lummiyiin waxaan qirayaa buu yidhi inaad carabta rasuulkoodii tahay carabta rasuulkoodii inuu qira miyo ku muslimayaa marka maya qofku waa inuu qiraa inuu nebi maxamed dadkao dhan rasuul u yahay sidaasuu yidhi faqaala bnu sayaadin linabiyi sal l slam nebigu wuxuu ku yidhi atashhadu annii rasuulullah isagaa nebiga ku dhahayo ma qiraysaa adiga aniga inaan rasuul alla ahay qaala lahu nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ku yidhi aamantu billaahi wa rasuulihi alla iyo rasuulkiisa alla iyo rusushiisaan rumeeyey aniga qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxau yidhi maadaa taraa maxaad aragtaa niga marka markuu leeyahay yacni nebigu aamantu billaahi wa rusulihi xusnu ljawaab waa jawaab fiican wuxuu leeyahay marka aniga aamantu billaahi wa rusulihi qaala nabiyu sal l salam nebigu waxau yidhi maadaa taraa maxaad arkaysaa adiga qaala bnu sayaad waxa uu yidhi ya'tiinii saadiqun wa kaadib waxaa ii yimaada mid run sheegaaya iyo mid beenlow nin marka wuxuu ahaa kitaab gaablow iyo fallo yacni faal iyo dadkan yacni caraafiinta waxaas ku shaqaysta saasoo kale ahaa kahanada ayoo kaleo ahaa qaala nabiyu sal l slam nebigu waxau yidhi khullita calayka almru arrinkii waa layska kaa dhexgeliyey haddiiba nin been sheegaya nin run sheegaya ay ku wada imaanayan waa isdaraan daran tahay qaala nabiyu sal l salam nebigu waxau yidhi innii qad khaba'tu laka khabii'an waxbaan kuu qariyey yani qalbiga wax la qariya ayaan qalbiga kuu geliyey bal sheeg qaala ibnu sayaad ibnu sayaad waxa uu yidhi huwa duhu waxa qalbiga aad ku haysaa waa yani addukaan adduhu yacni addukhaan warkii si fiican uma dhihi kara ila wax aan meel fiican wax looga sheeg sheegaynin huwa duhu qiiq ayaad ii qarisay yii qalbigaaga qiiq ayaa ku jira qaala nabiyu sal l slam nebigu waxau yidhi ikhsa hoog falan tacduwa qadraka waxa aad tahay iyo qadarkaaga ma dhaafaysid xataa haddaad sheegta yacni waxa aad tahay ma dhaafaysid intaad tahay unbaad ahaanaysa qaala cumaru cumar waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow iidan iidan lii fiihi i idin adrib cunuqahu qoorta aan ku dhuftee qaala nabiyu sal l slam nebigu waxau yidhi in yakunhu haddii uu dajaal yahay ninkan in yakunhu haddii uu yahay yacni in yakun iyaahu saasay ka dhigan tahay marka fasli iyo labadi waa bannaan yahay in yakunhu hadiin yakun haddii uu yahay ibnu sayaad hu dajaal haddii uu yahay falan tusallada calayhi lagugu diri maayo adiga oo dajaal nabi ciisaa dili doono wain lam yakun huwa haddii uunan ahayn isagu falaa khayra laka fii qatlihi dilkiisu wax khayro kugu jira marka in yakun huwa sil aw ifsil haa salniihi wamaa malak wamaa muxuu yidhi wasil aw ifsil haa salniihi wafii kuntuhu lkhulfuntama wafii kuntuhu alkhulfu ntama marka kuntu iyaahu in la dhaho iyo kuntuhu in la yihaaha labada waa jaa-is waa labada waa tay ku banaantahay ayb markaa wuxuu leeyahay ninkaan haddii uusan dajaal ahayn adiga yani wax khayro kugu sugan male dilkiisa marka haddii dadkana dadka sidaas oo kale oo dilkoodu wax macnaa uunan ku sugnayn yani in layska dhaafay ku fiican yihiin qaala bnu cumar ibnu cumar waxa uu yidhi inalaqa nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigaa tegay o ubay bnu kacbin yatiyaani nahla geetimireedkii iyagoo imaanayaan alladii fiihi ibnu sayaad uu ku jiray xataa idaa dakhala nahla geetimireedyaalkii marku galay tafiqa nabiyu sal slam nebigu wuxuu gudagalay yataqi inuu ku gagambanayo bijuduuci nahli geetimireedka jiridyadiisa wa huwa yaktilu isagoo u gagambanayo wa huwa yaktilu an yasmaca min ibni sayaad isagoo markaa yacni ka gambanayo inuu ibnu sayaad maqlo shay-an wax qabla an yaraahu intuus isagu arkin ayb wa huwa isaga oo yaktilu markaa yacni gambanayo muxuusaana u yeelaa marka an yasmaca min ibni sayaadin inuu ka maqlo shay-an wax qabla an yaraahu intuusan arkin ka hor wabnu sayaadin ibnu sayaadna mudajicun ou jiifo calaa firaashihi gogashiisa fii qadiifatin go- lahu fiiha dhexdeeda uu ugu sugan yahay ramramatun ramzatun mawdin ramzatun sawd yani fara-at ummu sayaadin annabiya sal l slam ayaa nebiga aragtay huwa yataqi isagoo ku gambanayo bijuduuci naqli faqaalat libni sayaad bay waxay ku tiri ay saafi wahuwa smuhu magaciisa waaye fahaara bnu sayaad waa booday faqaala nabiyu sal slam low tarakathu bayan hadday ka tegi lahayd ka aamusi lahayd warkiis waa caddaa lahaa ninkaan wqaala saalimu qaala bnu cumar uma qaama nabiyu sal slam fi nnaasi faatnaa cala allahi bima huwa ahluhu nebigu wuu dadkiibuu ka dhex kacay wuxuu alla subxaanahu watacaala buu ammaanay bima huwa ahluhu buu ku ammaanay uma dakara dajaala ayuu sheegay faqaala inii undirukumuuhu anigu waa idin digayaa wamaa min nebiyin nebi ma jiro ilaa qad andarahu qowmahu qowmkiisa waa uga digay dajaal laqad andarahu nuuxun qowmahu nuux ayaa qowmkiisa uga digay walaakin saaquulu lakum waxaan idin dhihi doonaa fiihi isaga shanigiisa dajaalka qowlan qowl lam yaqulhu nabiyun liqowmihi nebi uusan qowmkiisii ku oranin taclamuuna ma ogtihiin annahu acwaru inuu yahay mid hal ila taclamuuna annahu acwaru inuu weersho yahayo hal il una waxba ka arkaynin hal ilaa fayo midna tafayow laftirkeeda waa ceebaysan tahay sida xadiidkii muslim nawaas ibni samcaan uu sheegaya wa ana allaha alle soo ma ogidiin yacnii waa ogtihiin ana allaha alle laysa biacwara ilaahay inuusan acwar ahayn oo weershe uusan ahayn isagu waa weershe marka ilaahayna ma noqon ka sidaas ma ahan ibnu sayaad iyo dajaal shanigoodu meelaha waxuu noogu keeni doonaa dambe kitaabu riqaaq gadaashiisa iyo meelahaas hadda maxalu shaahidkuse waxay tahay nebigu inuu ibnu sayaad dacwada u bandhigay baabu qowli baabu qowli nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalama lilyahuudi yahuud uu ku yidhi aslimuu taslamuu aslimuu hogaansama oo islaama taslamuu waad nabadgelaysaan qaalahu lmaqburiyu can abi hurayrata haddii baabkan marka sidaanu u sheegay xadiidkuma hoos dhigin baabun ay haadaa kani marka xadiidkeedana waa daraf xadiid imaan doono oo kitaabuljizya ku imaan doono baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa aslama qowmun qola hadday islaamaan fii daari lxarbi daarulxarbiga dhexdiisa ay ku islaamaan walahum maalun maalna ay leeyihiin wa araduuna iyo dhul fahiya lahum iyagaa iska dad hadday daarulxarbigii ku islaamaan muslimiintii ay tagaan daarulxarbigii qabsadaan dadkaasoo muslimiina ay meesha ugu tagaan waxooda ayagaa iskale laga qaadan maayo qof muslina wxiisa laga qaadi maayo hadii laakiin gaalnimo loogu tago ade waxoodii markaas haniimo iyo baab kaley gelayaan marka daarul xarbiga marka yani wuxuu ujeedaa meesha qolada lala dagaalamayo loo aadayo degan yihiin ayb idaa aslama qowmun qola hadday islaamaan fii daari lxarbi ay ku islaamaan walahum maalun maalna ay leeyihiin iwaaraduuna dhul fahiya lahum iyaga ayay u sugnaatay iskale tarjamadan marka wuxuu ku radinayaa xanafiyada oo iyagu xanafiyada waxay leeyihiin xarbiga haddii uu daarulxarbi ku islaamo meeshaas uu ku nagaado uu deganaado oo dib ay muslimiinta ka qabsadaan fa huwa axaqu bijamiici maalihi ilaa ardahu wa caqaarahu maaha wixii maal hantimahanti guurto ah buu leeyahay laakiin hantida maguurtadee dhulka iyo waxaas ma laha isaga qoladaasuu radinayaa marka wuxuu leeya waa isku mid ninku haddii daarulxarbi uu ku islaamo inuu ku nagaado qalad waayo dabcan oo inuu hijroodaa ayaa laga rabaa meel daarulxarbigu waa daar aan axkaamtii looga dhaqmaynin waay nacam axkaamtii islaamkuna ayna suuragal yacni aan dadka mumakaniin aysan ku ahayn way nacam daarul islaamna waa daarta axkaamta qaalibka ah ay tahay axkaamta muslimiinta ayb isaga marka qaladkaas haba galeen laakiin muslim isagoo haddii loogu tago wixiisa saa iska leh gurigiisa iyo dhulka uu leeyahay iyo wax kale unbaa la qaybinaya dadka gaalada laga qaadaya isaga kiisa la qaybin maayo xanafiyadu laakiin waxay leeyihin wixii dhul ah waa la qaybinaya wixii maal oo yacni lacago iyo wixii dharkii iyo waxyaabahaas laga qaadi maayo iyana marka taasuu radinaya imaamu albukhaari xadiidkanuuna marka keenaya qaala xadaanaa maxmuudun wahuwa maxmuud bnu haylaan qala akhbaranaa cabdulaahi huwa cabdullahi bn mubaarak almarwasi qaala akhbaranaa macmarun can zuhriyi can cali bni xusein can camri bni cuhmaana bni cafaan can usaamata bni zaydin qaala qultu yaa rasuul allah ayna tanzilu hadan berri xaggeed degaysaa fii xajatihi xajkiisii waayo iyaysaa ku yidhaahdeen qaala waxau yihi nabiga wahal taraka lanaa caqiilun manzilan caqiil miyaa guri nooga tegayba caqiil marka de abu aalib wuxuu dhalay cali cali iyo jacfar iyo caqiil cali iyo jacfar iyagu waa muslimeen ma dhaxli karaan gaal caqiil isaga abu aalib isagaa dhaxlay marka oo markuu abu aalib dhimanaya gaal u ahaa guryihii marka abu aalib uu haayey ee nebiga qoyskiisii iyo qoysaskan reer bani cabdilmualib uu haayoo dhan caqiila iska qaatay marka waa gadgatay oo curabu ku samaysana markaa wuxuu leeya wahal taraka lanaa caqiilun manzilan miyuu nooga tegay uma qaala naxnu naaziluuna hadan anagu berri waxaanaha kuwa degayo bikhayfi bani kinaana meeshaasaan degaynaa almuxasabi muxasabka xayu meel qaasamad qurayshun cala alkufri meeshii quraysh ay isku dhaarsadeen kufriga isugu dhaarsadeen wadalika ana bani kinaanata waxay ahayn xaalafad qurayshan bay la bahwadaagtay calaa bani haashim reer bani haashim goyntooda anlaa yubaayicuuhum inaynan waxba ka gadanin walaa yu'wuuhum aynan dumin qaala zuhriyu walkhayfu alwaadi waa meesha toga ah tarjamada marka sida looga qaadan karaa de waxay tahay dadkaas iyagaa milkiga daaraha loo sugay milkiga daaraha iyagaa loo sugay dadkii marka maka joogay ee iyaga daarahoodii lahaa ee islaamay nebigu kama uusan qaadin sala allahu calayh ali wasalam guryihii muslimiinta kuwii aa guryihii kama qaadin kuwii gaalada ahaan isagaa u dhaafay idhabuu fa antum ulaqaa ayb macnahaasa marka wayuwaafiqu tarjamata xadiidu akhrajahu axmed ayb uu leeyahay fara qownu min bani sulaym can ardihim faakhadtuhaa sakru bnu caylat albajali ayaa wuxuu leeyahay qoom reer bani sulaym ayaa carareen buu yidhi dhulkoodii bay ka carareen waa qabsaday yidhi dhulkii marka faaslamuu way islaameen dadkii wakhaasamuunii ila nebiyi sal l slam nebigay igula dood tageen faraddaha calayhim nebiga waa u celiyey nimankaa muslimiin waa sii wuxoodu yidhi iyagaa iskale wa qaala idaa aslama arajulu ninku hadduu islaamo fa huwa axaqu biardihi wa maalihi ninku haddii uu islaamo isagaa ku xaqle dhulkiisa iyo maalkiisa labadaba lama kala qaaqaadin maayo middan dambena bukhaari muraadkiisu waxay tahay ana nabiya sal l slam mana calaa ahli makata biamwaalihim wa duurihim min qabli an yuslimuu fataqriiru man aslama yakuunu biariiqi lowla qisadan kalena waxay tahay nebigu reer maka ayagoo gaalo ahaa markaas oo aan islaamin weli ayuu dhulkoodii iskaga dhaafay ay magaaladii ku lahaayeen ee ninkii islaamay suu min baabi owlaa maaha marka in loo dhaafo wixiisa kii gaalka ahaba haddii looga tegey mararka qaar nebigu uga tegeyba muslimkii min baabi owlaa dhulkiisa in loo dhaafo halkaasu ka fiirina marka qaala xadaanaa ismaaciilu whuwa bnu abi uways qaala xadaanii maaliku can zayd bni aslam can abiihi ana cumara bna alkhaaab radia allaahu canhu istacmala wuxuu ka shaqaalo dhigtay mowlan lahu nin ou isagu xoreeyey yudcaa la yidhaah hunayan la yidhaah cala alximaa ayuu shaqaale iyo mas-uul uga dhigtay cala alximaa seeraha ximaha waxaa la yidhaha meesha seeraha ah ee xoolaha laga celiyo ee la yidhaha meesha intaas ku eg xoolo ma soo geli karaan marka xoolihii zakada iyo masaalix kalea loo loo loo seerayna sheed ayb sheeddaas ama seerahaas ayuu mas-uul uga dhigay ninkaa cumar fa qaala wuxuu yidhi marka cumar yaa hunayu udmum janaaxaka garabkaaga dun can ilmuslimiina muslimiinta xaggooda ka dun kinaaya marka waxaa weyaan u naxariisa muslimiintu ka wadaana udmum janaaxaka garabkaaga waxaad duntaa ood ka celisaa canilmuslimiina muslimiinta ka celi oo ha dhibin ha dulminin waataqi dacwata almadluum midka laga gardaran yahay habaarkiisana ka dhowrso fa inna dacwata almadluumi midka laga gardaran yahay habaarkiisa mustajaabatun mid la aqbalayo wa adkhil rabba asuraymati wa adkhil geli meeshaa seeraha aan seereeyey rabba asuraymati goosinka yarka ah ninka iskaleh surayma waa jamcu sirm waa tashiiru sirma sirmadana waxaa la yidhaha goosinka yarka ariga goosin soo lama dhahno waxa yarkaa ariga rabba suraymati iyo warabba alghunaymati ariga yarka ah ninka iska leh tobanka xabo iyo labaatanka iyo shanta xabo iyo ariga yarka ah nin kale iska geli yani oo isagu waxba ha qashqashaadin oo ha dhibin ninkaa iska geli wa iyaaya waxaad iga ilaalisaa oon iska ilaalinayaa wa iyaaya markaad taxdiira hadda uu ka wadaa taxdiirkuna kuma soo arooro badanaa khitaab uu ku soo arooraa wa iyaaka iyo iyaaka iyo iyaakum iyo in la yidhaahdo iyaaya inuu ku soo arooro waa shaad washada iyaaya wa iyaahu ashadu ibnu maalik sa washada iyaaya taxdiirka markuu ka hadlaya iyaaya waa shaad noqotay wa iyaahu iyadoo qeybo laga dhigaana ashadu kasii shaadinimo badan ayb saasuu yidhi marka iyaaya shuduuda ku jiro oo marka luqadii shaadka ahayd buu hadda ku hadlayaaiyaaya waxaad iga ilaalisaa yani waxaan iska ilaalinayaa wa nacama bni cawf cabdiraxmaan binu cawf xoolihiisa wa nacama bni cafaan cuhmaan bnu cafaan xoolihiisa iga ilaali iyaga fa inahumaa iyagu labadooda in tahlik maashiyatuhumaa xoolahoodu hadday baaba-aan yacni labadooda xoolahooda ha gelinin seeraha waa u diid ayaga nacam maxaa yeeley iyagu xoolahoodu hadday halaagsamaan oy baaba-aan yarjicaa waxay u noqonayaan ilaa nakhlin wa zarcin beeray leeyihiin yacni geetimireedyadii iyo iyo abuurkoodii iyo waxaasay u laabanayaan iyagu meel kale ay wax ka haystaan wa ina rabba suraymati goosinka yarka ah ninka iska leh wa rabba alghunaymati ariga yarkaa ninka iska leh in tahlik maashiyatuhumaa xoolahoodu hadday baaba-aan yatinii anuu ii imaanayaa bibaniihi maca baniihi caruurtiisa isagoo watou soo qaxaya magaaladu iigu imaanayaayuu leeyahay nacam ninkaas isagoo caruurtii wato hadday xoolihii ka baaba-aan ilmihii isagoo saarsan buu magaalada iigu imaanayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa amiira almu'miniin xasiyadanalmustacaan afa taarikuhum ana ma ka tegayaa buu yidhi marka iyagoo sidaas dhahaya miyaan ka tegi karaa un ka jeesanayaa aniga miyaa ka tegaya laa aba laka falmaau biyaha iyo walkala-u iyo daaqa ayaa aysaru iiga fudayd badan buu yidhi calaya korkeyga ku fudud min adahabi walwariq lacag inaan siiya yani biyahan iyo yani daaqan iyo yaa fudud inaan magaalada ku masruufo oon lacag iyo siiya biyaha iyo daaqaa ii fudud uu leeyaha uu daa iyaga nacam dadka xoolaha yararkaa haysta iyo faraha ka qaad nacam allahu mustacaan bal fiiri siyaasadan day yacni dadkii in magaaladii ay soo galaanoo qax iyo xoolo la-aan kusoo galaan oo diidayaan meeshooda inay joogaan oy wax ku haystaanuu rabaa radia allaahu canhum dadkaani marka dad waxay ahaayeen iyaga markoodii hore dad maamul hadda aabbayaalkood iyo awowyaalkood kasoo dhaxlay ma ahayn cumar iyo saxaabada laakiin diinkii ay fahmeenay ka heleen maamulkii soo maha leanna diinku qofka hadduu si fiican u fahmo masaalixdiisa waa garan karaanayb oo yacni dadka marka cumar dardaarankiisana waa ka mid ahayd ninka iga dambeeyo waxaan kula dardaarmayaa yuu yidhi in uu ilaaliyo dadka baadiyaha joogo reer baadiyaha inuu aad u ilaaliyo uga warqabo meeshooda uu ku ogaado maxaa yeeley wuxuu ogsoon yahay haddii baadiyihii laga soo tago magaaladii laysugu yimaado noloshaan magaaladu dhibay gelaysaadadkii baadiyuhuna de macnay ku fadhiyaan dadka magaaladuna macno kale haayaan nin walbaana meeshiisu inuu ku camiran yahay u fiican marka isagoo da laba dhinacuu fiiriyo dadka xoolaha leh magaalada xoolaha kule u diid iyaga meelo kale daaq dheer ha raadsadaan leanna iyagoo haddii xooluhu ka baaba-aan waxbay haystaan laakiin kuwan waxa yarkaa haysto haddii daaqii loo diido xooluhuna ay ka baaba-aan magaaladay igu imaanayaan dirham iyo diinaari iga rabaan marka kama jeesan karo leeyahay falmaau walkala-u aysaru calaya min aldahabi walwarid w marka hadda waxaa lagu leeyahay adiga marka ade diinkii waxaa loo haystaaba waxba hadda inaan yani diinku caqlina waa laga helaa tadbiirna waa laga helaa culamaa lmuslimiin yani dadka wax qoro muslimiinta ugu badan dadka taariikh sajilay oo qoray nimankan hadda yurub iyaga oo godadka hoostiisa ku jiro ayaa culummadeenna waxay qorayeen yani taariikh iyo waxyaabaha dhici jiray iyo dhacdooyinka iyo habka ay wax u qorayaan lala yaaban yahay ilaa iyo hadda isku toosnaanta iyo qaabka ay yani siday macluumaadka qoraal isugu gudbi jireen iyo dad ilbaxay ahaayeen laakiin innaga waxay tahay diinkiina maanan ku fiicnaanin hadhow qaladka aan gelaynana waxaa ka mid a qaladkeenni haddana diintaan u saareynaynaa waxaa la leeyahy dadku diin lay barteen diin la barto keliya maxaa laga dheefaya waa in adduunyadii iyo la barto ade qaladkii diinkii kuma dhihin adduunyaha baranin kuma dhihin diinka marka annagii markaan diinkii ka jeesanay adduunyadiina waxbaa ka keeni weyne waa kanaan dadku maahan keliya inta diinta barata iskaba dhaafe inta kale maxay dadka ugu fadhiyaan aawa iyagana meelna ma daboolayamarka dhibaatadu waxa keenay waxay tahay waa diin yari ilaa diin yarida laga baxana maslaxada adduunyada maku hanuuneyno xaqiiq marka malmuus oo la taabo karoo jirto taas taasoo marka yaa jirta marka dadkaana dadkii waxaa waaye muslimiinta umarada u ahaayo taariikhda muslimiinta ay ku xirmayso siday u socoto taariikhdeenna dadka inay gasho la rabo sidaanay wax u maamulayeen iyaga marka ayb marka wuxuu yidhi faqaatiluu waymullaahi ilaahay dhaar allaan ku dhaaranayaayo innahum iyagu la yarawna waxay arkayaan annii aniga qad dalamtuhum inaan dulmiyey haddaan xaggiina u diido magaaladiina aanan wax ku siinin markay wax ka baaba-aan inaan dulmiyey u arkayaan innahaa la bilaaduhum bilaad waa bilaadoodii wadankoodii wadanku waa wadankoodii faqaataluu calayha waa ku dagaalameen fi ljaahiliyati jaahiliyadii wa aslamuu calayha way ku islaameen iyagoo deganay ku islaameen fi lislaami islaamkii dhexdiisii ayay ku islaameen wakhtigii islaamka yay ku islaameen marka xaqay ku leeyihiin waa waxaan marka khayraad iyo faa'iide iyo waxa ku jiro waxbay ku leeyihiin dadku ayb waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye lowla almaalu maal haddii lalaayahay lowla almaalu maal haddii uunan jirin alladii axmilu calayhi maalkaasoo aan ku xambaarayo fii sabiilillahi jihaadka dhexdiisa yacnii maalku hadda fardow ka wadaa fardo aan jihaad u darbaayo oo aan dadka inaan fuulsiiyo oo jihaadka ay u qaataan haddii taa aynan jiri lahayn maa xamaytu calayhim ma aanan sheed ma aanan sameeyeen korkooda kuma sameeyeen min bilaadihim bilaadooda shibran taaka xataa haddii xoolahaas fardahaas iyo yacnii owrtaas iyo jihaadka loo wado oon rabo dadkii inay hadhow jihaadka ku galaan taa haddaynan jiri lahayn haltaa ka xataa sheed ma sameeyeen dadka dhulka u fasixi laakiin hadda inaan sheed sameeyo waxaa keenaya waxaas waxay rabaan meel lagu dhaqaaleeyo ayb masaalixdii caamka marka qofka madaxda ilaa ou saas oo u fakaraayo dulmi soo uga takhalluso ama dulmi soo uga yaraado waa yartahay qofkan waxaa la rabaa inuu dareensanaado dadkan oo mas-uuliyaddooda sheeganayo nin walbaa mas-uul uu ka yahay wixii de uu arki waayey waa gooni laakiin waxa uu u jeedo waa khatar dadkii muslimiinta dhulkoodii inay qaxooti ku ahaadaan dhulkoodii inay ku rafaadsanaadaan khayraad khayraadna uu leeyahay hayruhumna uu khayraadkii usoo ordaayo oo u banneeyo u banneeyo u banneeya la leeyahay oo dadkii dhulka lahayna ay markaa gacan hoorsanayaan gumaysi qarbi wax lagu yaqaano w ninka markaa gacanta u horsatood gaajooto waa ku xukuma xaqiiqdaas marka haddaan laga hadlin oo dadka lagu wacyigelinina xaqiiqdaas lagu wacyigelinayo maaha yacni dadka dagaal in la horseedayo iyo waxaas ma aha macna laakiin qofka muslimka inuu ogaado waay waxyaabahaas baabu kitaabati alimaami annaasa ayb marka hadda tarjamadan meeshaan uu soo dhexgeliyey idaa aslama qowmun fii daari lxarbi walahum maalun waaraduuna fahiya lahum meesha dambeu ka milcsanaa meesha dambe ile waxaa ku jirta waa dhulkii ay deganaayeen jaahiliyadii way ku islaameen hadday ku islaameen marka fahiya bilaaduhum buu leeyahay waa bilaadoodii meeshaasu ka raba baabu kitaabati alimaami annaasa imaamka qoraalkiisa ou qorayo annaasa dadka ou qoro xukunka ku soo aroora caddayntiisiibuu u baab yahay yacnii ninka imaamkaee mas-uulkaee madaxdaa dadka inuu tira koobo ou qoro tirokoobkaas macno badan baa loo isticmaalayaa jihaadkiiba u anfici karaa cadaayaadka iyo waxsiinta iyo waxyaabahaasoo dhan cumaraana ugu horeeyey wax diiwaan rasmi ah qoro laba diiwaanuu sameeyey diiwaanu lcataa diiwaan uu wax ku bixi jiray iyo wuxuu sameeyey diiwaan askarta uu ku qoray askarta oo yacnii wax la siinaayo oo iyagu mutafariqiin u noqonayaan shaqadan wuu qoray labadaba wuu qoray diiwaanulcataa marka dadka wuxuu u kala hormariyey siday nebiga ugu dhowaayeen sal salam waxba u qoray naagta marka ay cunuga ilmahana waxba u qoray ilaa cunuga marka uu naaska ka go-o u bilaabi jiray markacadiyada cunuga yani cunuga waxsiintiisa wuxuu bilaabi jiray marka naaska uu ka go-o naagihiio marka wuxuu arkay dhaqsaba ilmaha naaska ka goynaya si cadiyada ay u helaan dhowr bilood markay siiyaanba waa ka goynayaan si wixiisa cunugii wax gaara loo siiyo cumar markuu taas ogaaday buu marka wuxuu yidhi war labadooda sano u dhammaystira waa siinayuu yidhi markay dhashaanan uga bilaaba iska saas darteed ha uga goyninin ayb marka cadaalad oo wuxuu sameeyey yudrabu laha almaal ayb kitaabadaasuu marka ka hadlaya qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf wahuwa alfiryaabiyu qaala xadaanaa sufyaan huwa athawriyu can ilacmash can abi waa'il can xudayfata radia allahu canhu qaal qaala اnabiyu sala اllahu alayh waalihi wasalama uktubuu lii iisoo qora man talafada bilislaam islaamka qofkii ku dhawaaqay dadka muslimiinta islaamka ku dhawaaqay iisoo qora min annaasi dadka ka mida fakatabnaa lahu waxaanu u qornay alfan wakhamsimiati rajulin kun iyo shan boqol faqulnaa waxaanu ku niri nakhaafu ma cabsanaynaa wa naxnu alfun wakhamsimia kun iyo shan boqol annagoo amyaan baqaynaa falaqad ra'aytunaa waa is arkaayey buu yidhi marka saxaabigu ubtuliinaa ina la imtixaanay xataa ina arajula qofku la yusallii ou tukanayo waxdahu keligii wahuwa khaa'ifun isagoo baqaaya kun iyo shan boqol markay ahaayeen bay waxay yidhahdeen annagoo kun iyo shan boqola miyaan baqaynaa way la yaabanaayeen waxaana la tusay buu yidhi annagoo badan oo aad u tiro badan haddana salaaddii aan la baqaynin taasna waa aragnay waqtigaas marka culimmadu waxay ku fasireen waa waqtiyadii dambe oo ayaami bani umaya iyo ay jireen fitanku iyo waxaa markay jireen baa waxaa dhici jirtay salaadda in la daahiyo xadiidkii muslimna waa sheega umaro noocaasaa imaan doonto salaadda intay aad u daahiyaan waqtigeeda ay mararka qaar waqtiga ka saari jireen markaasaa waxaa dhici jirtay dadka akhyaarta ah oo saxaabadii weli ay nool yihiin yaa waxay samay jireen salaadii waqtigeeda markuu soo galay waxay ku tukan jireen iyagoo isqarinayo fadhi ninkaas madaxdaade dabcan yaa laga cabsanaa markaa iyo fitnay ka baqayan waxay samaynayan tartiib iyagoon loo jeedino intay tukadaan ayay dadkana iskala tukan jireen si aynan fawdo iyo wax u sameyn taasaa lagu macneeyey marka iyagoo tiro badanna waa kaas way arkeen marka khowfkan iyo waxaan ilaahay unbaa ilaahay unbaa yacni qadaro qofkii oo u qadarana waa ku dhacayaan asbaabna dabcan waa leeyahay dadku haddii ay wax naftooda un bay u laabanaysaa imtixaanna waaye qaala xadaanaa cabdaan can abi xamzata can ilacmash fawajadnaahum waxaanu helnay khamsimiatin qaala abuu mucaawiya fawajadnaahum khamsa miatin inayhin qaala abuu mucaawiya maa bayna siti miatin ilaa sabci mia lix boqol ilaa toddoba boqol qaala xadaanaa abuu nucaym qaala xadaanaa sufyaanu can ibni jurayj can camri bni diinaar can abi macbad can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal jaa rajulu ila nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nin baa nebigay u yimid faqaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah inii kutibtu fii gaswati kada wakada waxaa la igu qoray buu yidhi duulaanka hebel iyo hebel duulaan hebel iyo hebel wamra'atii xaaskaygana xaajatun weeyaan mid xajinayso qaala waxau yidhi irjic laabo fa xuja maca imra'atika naagtaada la xaji muxuu ka wadaa marka hadda kutibtudaas kutibtu fii gaswati kada waa laygu qoray waa la qori karaa marka dadka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan in allaha alla yu-ayidu ddiina diinka ayuu ayidayaa o xoojinayaa birajuli lfaajir nin faajir ayuu diinka ku xoojinayaa faajirka marka haddii laga wada de qof muslimo laakiin fujuur ku jiro waas iyado war ma leh oo qof muslimo faajira diinka waa lagu xoojin karaa oo waata marka caqiidada ahlu sunnahana ay ka mid tahay oo nara ljihaada khalfa ala'immati yacni barankaana oo faajiran iyo lanna waxay leeyihin fujuuruhu linafsihi calaa nafsihi haddiiba uu jihaadayo oo markaa uu dadaalayo maslaxadiisana alla qaato sidaas marka de waa iska waadix marka saa haddii la dhaho faajirku haddii laga wado bimacna alkaafirna de waxay iska hor imaanayeen xadiidkii nebigu sal ll ly slam uu yidhi innaa laa nastaciinu bimushrik nin baa nebiga yidhi waa soo raacay waa kula kaalmaynaya dagaalkan kula aadaya markaasu intuu saa u fiiriyeyba wuxuu yidhi annagu mushrik ma kaalmaysan inaa laa nastaciinu bimushrikiin xadiidkanna marka de in allaha la yu-ayidu hada diina birajuli lfaajir see noqona isagana in faajirkii la kaalmaysan karo ayb culimmada marka dhowr masaaligay kala maraan qaar waxay yidhahdaan xadiidkaas inaa laa nastaciinu bimushrik waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay kuwaan dambe safwaan bnu umaya xadiidkiisaa ka dambeeyey sidaasay dhahayaan qaar qaarna waxay leeyihiin sidaas maahane yacni xadiidkaasi nebigu ninkaasi wuxuu iskaga dhaafay islaamnimadiisuu rajaynayo xoogaa hadduu yidhaha war adoo mushriga aniga iraaci maysi wuxuu islaama amuu soo islaamaa markaa uu saa kugu raaco ayb waxyaabahaas marka qaarna waxay yidhaahdeen kaasay xoojiyeen oo iyagu markaa waxay yidhaahdeen gaalada kaalmaysigoodu jihaad loo kaalmaysaa sideedaba ma bannaano marka laba qowl baa ku jirto in la kaalmaysan karo waa bannaan tahay ma bannaano ha bannaanaata marka qolada waa bannaan tahay dhahayaan wax shuruuda ma u yaalaan ayaga way u yaalaan shuruudaha marka waxaa weeyaan waxa laga hadlayana ogow waa gaal la kaalmaysanayo gaal kale loo kaalmaysanayo ee ma ahan gaal la kaalmaysanayo muslim loo kaalmaysanayo ma aha gaalaa la kaalmaystaa marka la dhao anaga waqtigeenna waxaa soo degdegayo waqtigeenna fasaadka badan waxaa soo degdegaayo muslim kale un in loo kaalmaysanayoilaa dadka muslimiinta iyagaa isnacay isdagaalaayo gaaladii marka waxaa loo kaalmaystaa kuwa koox kaloo un ama yacni dad kaloo muslimiina taas maaha waxay fuqahadu ka hadlayaan xataa culammadu waxay yidhaahdaan qofka imaamka ahludimmada dadka gaalada oo hadda muslimiinta ku dhex jiro xukunkooda ku jiro ma u kaalmaysan karaa koox fallaaga ah oo buqaad ah ma u kaalmaysan karay leeyihin lianna gaaladan la kaalmaysanayo waxaa laga yaabaa inay u dilaan qofkaas markay dagaalka galaan liislaamihi bay iyagu u dilaayaan iyo tashafi ka aarso iyo waxyaabahaasay u dilayaan imaamkuna nimankan muxuu ula dagaalamaana inuu ku soo celiyo daacada laba qarab oo isdiidan waayo markaas laba qarab oo isdiidan inay hal dhinac ka socdaanna ma sax ma aha sax ma aha qaar yarna waxay leeyihin waa u kaalmaysan karaa bishardi laakiin waa inuu awood badan yahay imaamka oo uu ka awood badan yahay qolada u kaalmaysana cumuumanna gaalada kaalmaysigooda gaalo kale in loo kaalmaysto iyo daabitka labaad ama shardiga labaad waxay tahay wa an yakuuna xasana ara'yi fi lislaami wa ahlihi gaalkaas yacnii inuu ra'yigiisa ra'yi dhowdhow inuu yahay dadka muslimiinta ra'yiga uu ka qabo waa inuu ra'yi xoogaa soo yaro dhow inuu yahay ee gaal hadda un mididiisu ay dhiiggaaga ka qoyan tahay oo adigiiba yacni afkiisii ka sheegayo mar walba yacni ma la dhihi kara kaasi waa la kaalmaysana haddii la yidhaha kaas kaalmo ma galan wax qaba male kaas in la kaalmayso shardiga saddexaad wuxuu noqonayaa markay yidhaahdaan waa in laga awood badan yahay waa inuu ninkan wax kaalmaysanaya muslimka inuu isaga awoodda leeyahay hadduu dhaho jooji waa inuu jooji karo wax walba laakiin gaal adigu kaa awood badan anaa kaalmaysa anaa kaalmaystay wax lagaa yeelaa maaha isagaa adaa isaga u kaalmaynayo markaas isagaa mabda wato wixiisi isaga yacni ninkaa maal badan kaa hub badan dad ahaanna dad badan keensaday adigii marka aada faqiir u tahay ninkaasi labadiinna yaa la kaalmaysanaya isagaa ku kaalmaysanaya adiga marka taasoo kale maahan ma ahan midaas tan laga hadlaya qala xadaanaa abulyamaan qaala ahbaranaa shucaybu can الzuhriyi xaa waxadaanii maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa cabdurazaq qaala ahbaranaa macmaru can الzuhriyi can ibni اlmusayb can abi hurayrata radi allahu canhu qaal shahidnaa maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nabiga maciisa ayaan xaadirnay faqaala lirajuli miman yaddaci اlislaam nin ayaa waxa uu ku yidhi faqaala nebigu wuxuu ku yidhi lirajulin nin miman yaddaci lislaam dadka islaamka sheegta ka mid ah haadaa min ahli nnaar kan waa ninkiiba wuxuu ku yidhi kan waa ahlunaar haadaa min ahli nnaar faqaala lirajulin miman yaddaci lislaam laamku in bimacnaa fi iskan yahana waa dhici karta yacnii nin islaamkii dadkii muslimiinta ku tirsanaa ayuu wuxuu ka yidhi shanigiisa hada min ahli naar ninkani waa ahlunaar falamaa xadara alqitaalu dagaalkii markuu yimid qaatala rajulu ninkii waa dagaalamay qitaalan shadiidan dagaal adag fa asaabathu jaraaxatun dhaawac ayaa asiibay faqiila waxaa layidhi yaa rasuula allah alladii qulta inahu min ahli nnaar kii aad tidhi waa ahlu naar fa inahu qaatala alyowma maanta waa dagaalamay qitaalan shadiidan dagaal adag buu dagaalamay waqad maata waana dhintay faqaala nabiyu sal l slam ila annaar naarta u aaday buu yidhi ninkaas qaala fakaada bacdu nnaasi dadka qaarkood waxay ku dhowaadeen an yartaaba inuu shakiyo qaar baa is yidhi waa sideen jihaadkii galay ku dhintay haddana naaruu aaday qaar baaba ku dhowaadeen inay shakiyaan fa baynamaa hum calaa daalika iyagoo sidaa ku jira id qiila waxaa la yidhi inahu lam yamut ma dhimanin walaakina bihi jiraaxan shadiidan dhaawac adag baa korkiisa ah falamaa kaana min alleyli habeenkii markuu ahaa lam yasbir ma sabrin cala aljiraaxi dhaawicii uma sabrin faqatala nafsahu waa isdilay naftiibuu kow ka siiyey naftiisa fa uhbira nabiyu sal l slam bidalika nebiga arrinkaabaa loo sheegay waa loogu warramay faqaala wuxuu yidhi allaahu akbar ashhadu anii cabdullaahi warasuuluhu waxaan qirayaa inaan ilaahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa ah uma amara bilaalan bilaal ayuu amray fanaadaa fi nnaas dadka dhexdooda ayuu dhawaaqay annahu laa yadkhulu ljannata jannada ma gelayso ilaa nafsun muslimatun naf muslimada unbaa jannada gelayso gaal janno ma gelaaynin gaalnimo ku dhintay janno ma gelaayo wa ina allaha allana la yu-ayidu hada diina diinkan ayuu xoojinayaa birajuli lfaajir nin faajira buu ku xoojinayaa diinkan hadda ninkaas waa dagaalamay waa dagaalama nafcigiisii muslimiintaa iska qaatay isagiina muxuu ahaa faajir xadiidkan marka sidaas wuxuu keenay markaa nebigu laakiin muxuu yidhi in allaha la yu-ayidu hada diina birajuli lfaajir marka qof qof waa dhici kartaa dagaalka wax uga jiro faajir ah haddana inuu wacdana intuu dhigo faa'iido lagu helo laakiin macnaheedu maahan yacnii ummad dhan in la sheegayo ummad dhan oo faajiro ah diin u gargaaraysa nebigu inuu saa leeyahay maaha nin baa wuxuu ku leeyahay dadkaas yacni dowlad heblaayo yacni waxa waaye muslimiinta dadkii u gargaarayba waay muslimiintaay u gargaareen gargaarka marka waxuu ka wadaa waa u dagaalamaan muslimiinay u dagaalamaan waa da aladu acdaa illaahi dad ah buu saas dhahaya xadiidkaanaana uu keenaa marka in allaha la yu-ayidu hada diina birajuli faajir ayb ibnu xajar marka wuxuu yidhi meeshaan ayb وأن الlaha qad yuأyid diinhu bاlfاjir وfujuurhu عlى nfsih وbالlah twفiq sى ا وsلم ى